munaasabadan oo lagu daafurayay madarasada xifdinta qur-aanka kariimta culumta shareecada islaamka sixidda codka ee umalqura qeybtiisa labaad ayaa lagu qabtay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho munaasabadan lagu daafurayay madarasada umulqura ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka maxadka culimoudiin waalidiin odayaal iyo qeybaha kale ee bulshada maamul ku-xigeenka madarasada umulqura ee magaalada muqdisho doctor cabdinuur axmed guuleed iyo maamulaha qeybta shareecada islaamka sheekh axmed cali aadan ayaa si wada jir ah ugu warbixiyey qeybtan cusub ee la daafuray waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada xafladda daafurka ah oo aan ugu talagalnay maantay inaan ku daafurno faracii labaad ay yeelanayso umulqura boardin institute ama macadka barashada culuumta sharciga ah ee umulqura waxaa sharaf iyo qiimo inoo ah inaad maanta inala joogtaan inaad nagala soo qayb gashaan annakoo furayna daafurkii xaruntii labaad ee umulqura xaruntan waxaa loogu talagalay ay gaarna u tahay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka ah iyo culumta sharciga ah umulqura hore waxay u lahayd xarunteeda weyn oo lagu barto qeybta nidaamiga ama maadiga laakiin xaruntan waxay gaar u tahay barashada culumta islaamka iyo sidoo kale qur-aanka degayna insha allah inaan dadaal badan ku bixino dhinaca macadka maskirka daraasa ka soco doonta insha allahu macalimiin fiican iyo tayaal insha allah inaan qabano intaan awood inaan wax soo saarno ayaan rajaynaynaa macadku wuxuu u furan yahay soomaalidao dhan uu furan yahay dadka waddanka jooga iyo jaaliyadaha banaanka degan uu furan yahay iyadoo loo ballan qaadayo insha allah inay waxbarasho fiican heli doonaan ammaan inay heli doonaan ardaygu inuu ku faraxsanaa doono inaan isku dayi doono oo loo wafiray waxyaaba oo maaragtay ku raaxaysto oo ku ciyaaro aysan ka marnaa doonin yacni ardayga si qurxoon loola tacaamuli doono qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaan hambalyeynayaa madrasat umul qura oo magaca loogu magac daray machadka ayaan hambalyeynayaa runtiina wax aada loogu farxo waxaa ah anugu xafladdii mid tan ka horreysaan mar arday qalin jebinaysa aan ka soo qayb galay marka maamooyinka meesha ku leh fadliga weyn ku lehe runtii waan u hambalyeynayaa ma kala soocayo mid mid iyo qof qof u kala qaadi maayo qof walba kaalintuu kaga jiro rag iyo dumarba waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayra qof walbana wuxuu dadka taray iyo wuxuu dhibay bulshadu way ogtahay ardayda iyo dadka nasiibka u yeeshana waan u hambalyeynayaa maamulka iyo macalimiinta iyo akhyaarta xafladdan isugu timaadayna dhammaantood waad mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa muasasat umulqura ee aan wax badan ku naqaano sidii culimmadii iga horreysay ay sheegtay allaha barakeeye howlahay hayaan guul aan ku naqaano marka waxaan leeyahay arrinkani haddaan ka hadlo baahida uu ku soo aaday waa baahi aad u weyn goor aan fogeyn sheekh soyib qudhiisaan soo wacay anigoo weydiinayo machad diini ah oo haddana boodhina ardadu ay xariisan yihiin waa raadinay waa raadin qudhiisu telefoon ila wareejiyey waa weynay inta badan dadka dhaqan celin iyo dad jaad iyo sigaar bartay arrintoodu ay fog tahay ayaa la xareeyey kii yaraa islaheed xaaladiisu waa dhowdahay boqol kiiba toban ayuu inxiraaf bilaabay iyo kugu fogaan aad islaheed haddaa kuwaa u geliso waa kudka guur qanja u guur qaybtan cusub oo laga daafuray deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu baran doonaa culumta shareecada islaamka xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada qiraa'aadka